bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalatu wasalaamu calaa rasuulillah amaa bacda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta hore madaxaan kaga curudur daaranayaa diyaaradan ku dhex jiraa marka codkaasaad maqlaysaan taxin waygaan soconaa waxaa before we take off aan hadda kula hadlayaa marka calanka qiimaha uu leeyahy horta calankeena waa calanka adduunka ugu quruxda badan oo laba kalar ka kooban buluug iyo xidigta cadaan ee dhexda kaga jirta sharaf bayna ii tahay maanta inaan xuso calankeeni calan qiimi aad iyo aad iyo aad u qiimo weyn oo loo soo halgamay oo dhiig usoo daatay oo aad iyo aad maaragtay calanka soomaaliya loogu soo halgami waayo rag iyo dumarba marka runtii calankeena qiimo weyn buu noogu fadhiyaa inkasta oo dunida wadamada kalaba ee calamadooda uu ugu fadhiyo qiimo weyn oo xuskiisa la dareemo haddana dadka khaasatan jiilka cusub waxaa la isweydiiyaa astaan wadan inuu ahaado mooyaane maxaa kale oo qiimaha ayuu calanku ku fadhin karaa wuxuu ku fadhin karaa runtii waa shanta gees ee xidigta cad dhexda uga taalo waa shanta gobol ee soomaaliya ka kooban tahay insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa baidnillah in maaragtay soomaaliya mar isu wada iman doonto midnimada markaan ka shaqeyno haddii ilaahay raalli ka noqdo astaantaasoo yani aad iyo aad u caan ugu yahay dhanka kale asli waxaad adiga ku caan noqotay marka laga soo tagay inaad tahay gabadhii ugu horeysay ee soomaaliyeed ee duuliya noqoto in aad la baxday oo ay dadku ku yaqaanaan magaca aslin calan sido oo calanka aada muddo wadatay muxuu adiga kuugu fadhiyaa wuxuu iigu fadhiyaa shirkii two thousandkii ka dhacay jabuuti magaalada carka ayaa calankeeniyo laiska ilaaway yaan tashay calankan hadda dumarka wada xiran yihiin anaa ugu horeeyey oo maaragta toob ka tashay calankan aan gacanta kor uga hayana anaa gacanteeda ku talay oo lagu doortay madaxweyneheene cabdiqaasim salaad xasan runtii markii shirka noo dhammaaday wuxuu igu yiri asli calankan cidnaha siinin waa seminiir buu noo yahay meel noo dhig taariikhduu noo galay marka saa daraaddeed maadaama calankan aad u jeclaa oo maaragtay calankii dhulka ku dhacay aan ka qaaday oon runtii ku baanayay daraaddeed ayaa la iigu bixiyey calan sida ugu dambayntii burburkii ka hor ma la xusi jiray maalinta calanka qiimeynna ma loo samey jiray calanka aad iyo aad iyo aad baa loo xusi jiray sababtaa waxa weeyaan runtii wadankoo dhan calamadaa laga taagi jiray xaggi waa loo dabaaldegi jiray qiimaha uu leeyahay yacni calankan waxa weye calan dheeldheel ah ma aha runtii calamadahan dambe hadda lawad wato is okay waxa weeyaan state walbaba calan wuu yeelan karaa nooc laakiin calanka waa astaantii qaranka waa calankii qaranka ee calamadan kale hoos imaanayeen waayo calanka soomaaliya cidna ma bedeli karayso waa calanka ugu qurux badan adduunka waa calanka ugu qiimaha weyn soomaalida uguna fadhiyo waana aada iyo aad iyo aad baa loo qadarin jiray haddana ilaa al-aanada burburkii kahor ama kadibba calanka soomaalida aad ba u jecel yihiin rag iyo dumarba dhalinyarada qof walba wuu ku faanaa calanka markay arkaan wallaahi ma maleyn karays yani way jirrocoonayaan way ku faanayaan ayagoo haddana dhahaya calamo kala wato haddana calanka buluga markay arkaan haddana waxaa ka awood badan yacni soo jiidanaysa astaanta qaranka ayaa soo jiidanaysa waxaan for example kaaga soo qaadanayaa hadda waxay ahaan jirtay maaragtay statekan soomaaliya state hadda loo bixiy madaxweynaha cusub soomaali galbeed waad aragtaa in loo bedelay calankii oo aad ka muuqato astaantii calanka ka dhex muuqato uu madaxweynaha cusub mudane mustafe maxmed isaga waxa weeyaan inuu soomaalinimadiisii ayuu dhabeeyey astaantii buu muujiyey heestii soomaaliya toosoybaa markii tvgooda maaragtay intaa idaacadda la sheegeen laga soo maaragtay daayaa yacni wuxuu ku faanayaa soomaalinimadiisa wuxuuna yiri annaga soomaaliya ku darsan soomaali baa nahay uu la taagan yahay marka soomaali meel kastay joogaanba waa soomaali ama soomaali galbeed ahow ama n s d ahow ama noorthka ahow soomaali noorthka ahow ama south o ama jabuuti o soomaali qof af soomaali ku hadlaya waa soomaali soomaali soomaaliyaa leh soomaaliya calankeeda cidna ma bedeli karayso waana dad walaalo ahoo wada dhasha insha allahu tacala waxaan rajeynaynaa inay shanteeni soomaali ay soo noqoto oon ilaahay intaan u noqono midnimadana aan ku dadaalno markaas insha allah lawada arko soomaaliya midooda insha allah